asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtada maanta xubinteenni murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan maantana waa mid ka mid ah kuweennii haddii eebba idmahayo caanka ahaa ama aad iyo aadka muhiimadda weyn inoogu lahaa teenan maantana waa un mid ka mid ah kuwii ka hadlayey nolosha iyo kala duwanaanshaheeda waxaa la yidhi soomaalidu sideedaba waxa ay ahayd xoolodhaqato xoolodhaqataduna waxyaalo fara badan ayay ummadaha kale kaga duwan tahay maadaama ay xoolodhaqatadu ay yihiin dad xoolahooda nacfista mar hadday xoolahooda nacfistaanna way kala yaqaanaan midka xoogga badan midka caanaha yar iyo midka caanaha badan kacadka fiican leh iyo midka maaragtay taharta ah ama weyda ah ama bantarka ah aad iyo aad ayay u kala yaqaanaan sababtoo ah waxay ahaayeen dadkii innagu israhaanaynu ka soo jeednay dad haddii eebba idmahayo dhaqda xoolahooda maalana intifaacsadana xoolahooda ayaana ku fillaa xoolaha keliya ma ahane dhaqankooda iyo hiddahooda diintooda iyo agabkooda iyo isirkooda iyo waxsoo saarkooda intuba waxay u ahaayeen shay qaali ah oo lama taabtaan ah maadaama marka shaygaa qaaligae lama taabtaanku uu sidaa yahay waxaa muhiima in barasho aad u qoto dheer loo leeyahay howlaha noocaasa oo ayna marnaba gacan maran ku soo dhicin waa xagga aqoonta markaan xagga aqoonta ka hadlayno waa inaad taqaano neefka adhiga ah ee bacbacoodka ah iyo waxa uu galo wanka carabcadaha gala iyo orgiga carabcadaha ku fiican ama qurbaca haddii eebaydmahay bacaroorkaa ama nirigta bacaroorkaa ama weysha bacaroorkaa waa inaad kala taqaano oo aad garanayso waxyaalahaas iyo cadkoodu sida u kala fi waa inaad kala taqaano neefka dhaqaya guunka ah iyo midka dhaqayada ah iyo midka haleelada ah ama haddii ilahay kuusama ogolya addoolada ah ama hadda dhalay ama insaaraxa ku jira ama lo-da boglada ihi noocyada ay kala yihiin waa inaad wax badan ka ogtahay caanaha iyo muxiimadda ay kala leeyihiin ama caanaha iyo siday u kala nafaqaroon yihiinna soomaalidu caan ayay ku ahayd mana ahayn mid ilowda waxeeda waayahan dambe unbaa waxaa soo batay ee aqoonyahan maran dhallinyaro is-ilowsan iyo waalidiin habowsan ayaa soo batay oo aad moodidba inay iyagii awlaadoodu meeshii soomaalidu ay waqooyi uga guuri jirtay ama ay waqooyi u kalihi jirtay ama ay waqooyi u tukan jirtay inayba gadaal gadaal iyagu tillaabada u qaadayaan ama ay jeclaysteenba inay ummado kale ku biiraan taasoo aan leenahay ma ahan mid soomaalidii hore lagu yaqaanay middan hadda maanta aan isdul taagayna xubinteennana waa midda dhahaysa embadhayow caana lagaa badiye yaan ci lagaa badin aada ugu fiirso neefka badhadiihi ee dabeecado gooniya ayuu leeyahy ama lo ha ahaado ama geel ha ahaado ama ari ha ahaado hadduu ari yahay waa hardi badan yahay hardidiisaa badan oo ariga kale ayuu aad u hardiyaa waa neefka badhayga wuu dhib badan yahay oo wuu qaylo badan yahy wuu orod badan yahy hadduu lo yahayna kaba sii daranba oo waa midka isaguna maaragtay dee kolley dadka nimanka lo-da aadka u yaqaanaay way garanhayaan sidoo kalent hadduu geel yahayna magacyo badan baa looga yaqaanaa dhaqanka soomaaliga dhexdiisa jaafo baa la dhahaa badho ayaa la dhahaa waxaa la dhahaa gaanaa la dhahaa magaan baa la dhahaa magacyo badanoo noocaasa ayuu leeyahay oo lagu sheegaa neefka caanaha yar saasoo tahay waa geel cag fudud waa geel nooca loo yaqaana geelabka ayaa u badan caana yaraanta marka geelabku dhaqamo fara badanoo noocaasa ayuu leeyahay maadaamay dabeecadaha soomaalida ku arkeen dee waxay dhaheen badhayow ku ogaanayo caana lagaa badiye balyaancida iyo socodka lagaa badin taas ayaa loola jeedaa badhayow caana lagaa badiyeen cid lagaa badin waxaan uga jeedaa marka xubintanu ayna tusaysaa wax matarow dee kolley waxqabad lagaa badiye yaa yaan lagaa badinin qaylada iyo buuqa intaasaan uga jeedaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi baqalima dhasho wax dhalana ma jeclo ama baqalima dhasho wax wax dhalana ma jeclo